magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qariijibinayeen laba boqol oo arday oo dhammaysay dugsiga dhexe iyo culumta shareecada islaamka islamarkaana ka aflaxday maxadka imaamu waadici munaasabada ay ardayda ku qariijibinayeen ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir culamo udiin waalidiin iyo ardayda qarinjibisay sheekh cabdifateex cabdikariin salaad maamulaha maxadka imaamu waadici oo ugu horreyntii ka hadlay munaasabadda ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka soo qayb gashay waxaan ku mahadinayaa kulankaani barakaysan mujtamacan wejiyadan iftiimaya farxaddana ay ka muuqato nala wadaagay farxadda qalinbedelashada ay mu'asasatu imaam alwaadici si gaara waxaan ugu mahadinayaa mashaayikhda culimmada ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkooda ha weyneeyo sidaa oo kale maamulka sare ee martida noo ah ee xafladdaani barakaysan ka soo qayb galay oo ugu horreeya guddoomiyaha degmada taliyaha saldhigga sidaa oo kale sheekh yuusuf oo nala jooga intaba si qaasa ayaan ugu mahadinayaa waxaan kaloo ku mahadinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalin jibisay iyo maamulka maxadka waxaan u mahad celinaynaa mu'asasada alimaam alwaadici oo xafladdan diyaariday ardadan wiilasha ee gabdhaha iskugu jirana heerkan soo gaarsiisay oo mudiirka u yahay sheekh cabdilfataax cabdikariim salaad ugaas sheekhu laba mansib ama laba jogo oo waaweyn soomaalida dhexdeeda ayuu isku haystaa mid ka midu waa sheikhnimada midda kalena waa ugaasnimada inta badanna labadoodla iskuma helo sheikhu labadaasuu isku haystaa marka meesha isagoo uu mas-uul ka yahay waxaa la rabaa meelaha ama ugaasyada dadka ugaasyada keliya oo ay mas-uul ka yihiin ama culummada keliya oo ay mas-uul ka yihiin inay ka duunaato hadeerna mandarkaas waa muuqdaa magacu marka wuxuu ku tusanayaa hadafka la leeyahay oo ah in la soo saaro wiilal iyo gabdho iskugu jira dad isugu jira wiilal iyo gabdho aqoon diineed leh dacwada iyo faafinta caqiidada saxiixa ah iyo fiqiga islaamka iyo guud ahaan culumta shareecada inuu ku faafiyo dadka muslimiinta dhexdooda marka labaadna ardada qali jibiday tii diinta islaamka ku waarta oo qalbiga gelida oo ku barkood allah karigaan leenahay xafladdana xaflad aad iyo aad u qurux badan waa xaflad muslin ah waa xaflad iimaan ah waa xaflad diine ah
ardayda munaasabadda qalinjibinta loogu qabtay magaalada muqdisho ayaa noqonaya dufaacaddii shanaad ee ka qalinjibisa maxadka imaamu waadici tan iyo markii la aas-aasay